إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxa warbaahinta alfurqaan qodobada hadduu allah awoo dilay idmoo saake aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha hoose alkataayib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada maamulka koonfur galbeed u taalay duleedka magaalada baydhabo wilaayadii salaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo dagaalada ka socda bariga gobolkaas kuwaas oo khasaarooyin baaxad leh lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacaan wax lamid ah wixii ka dhacay afghanistaan oo kale ku dhowaad boqol kun oo neef oo ari ah ayaa laga dhoofiyey dekeda magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaas oo loo qaaday qaar ka mid ah waddamada carabta warka dibadda dhegeystayaal saakay waxaad ku dhegaysan doontaan shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka maraykanka ayaa sababay dhimashada dhowr qof oo amerikaan ah intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii gudoor korona ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان intaanu gudagelin dhegeystayaal qodobada warka subax kusoo dhowaada goosgoos ku saabsan mowduuca maanta looga hadlayo barnaamijka diiradda jimcaha korarka dhaqaalaha adduunka ayaa si weyn hoos ugu dhacay marka loo eego sannadihii hore sabab ku aadan saamaynta dhaqaale ee aad isku soo tartay dunida waxaana ka mid ah
waxaan odhan karaa dhaqaalahan iyo dhibaatadan iyo maanta sixirbararka jira waa cadaaladda oo ka leexatay waddadii
gobolkan qorax ahayd har aragteed ahayd ceelka ah waa kay beri hore waqti horeba qodeen aad ogeyd dhaqaalihi ugu badnaa Ethiopia ayaa ka samaystay warshado waaweyn oo wax alla wixii wadanka asoo markoo abaar iska ahaa in ka soo geli lahayn ay kula wareegeen bay ka samaysteen carabaha warkood badaa
inta badan heshiisyadaasi waxa ay ku lugula yihiin dhismaha tiknolojiyadda ciyaaraha iyo xitaa sirdoonka macmalka ah
in gabdhihii muslimiinta inta guryahooda laga saaro oo maryihii laga sibo oo timihii inta loo loo fidiyo la yidhaha madaxa lula hortiisa idinku qaaqaawan hana halka u dambeysa weeyaan wax la qaadan karaan maha dee meesha waxay ku tusataa dad muslimiin oo qiirali inay kuma noolayn imaaraadku waa meel dhimatay adeer waa meel dhimatay
maxaa lagu bedelanaya marka waa in raalli iga noqo inaad raalli iga noqotaan rabaa ilaahay raalli ahaansho lagama rabo dadka xoolahan iskalena waxba laga weydiin maayo
tasaamuxul adyaan baa la dhahaa tasaamuxul adyaan lama dhahay waxaa la yidhahdaa diintii islaamka oo la iska daayey oo tii ilaahay uu soo deji intay meel la iska dhigo tu ayagu ay sameeyeen oo shushub ah diin shushub ay rabaa inay noo sameeyaan
haddaan nahay muslimiinta waxaanala gudboon inaan si buuxda u garab istaagno mujaahidiinta oo na ridno dawaaqiiddaas uguna horeeyo doqonka da'da ah ee camiilka xasan sheekh
xusbi horta waxaa la yidhaahdaa wax wada jiraa xusbi la yidhaha xusbi kan ma aha maba dhihi karnaba
gurgurta horta waa kuma waa tee kartidiisu waa tee dadnimadiisu waa tee aaminaadiisu waa tee diintiisu waa tee waxaa maanta barnaamijka diiradda lagu saarayaa falanqayn qoto dheer oo ku saabsan xaaladda dhaqaale xumo ee adduunka ka jirta iyo hantidii badneed ee dalalka khaliijka siiyeen donald trump ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا waa subaxnimo jimca taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka dulqaacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan saddex iyo labaatanka bisha may sannadda laba kun shan iyo labaatanka askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay mid ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah wariyahena mubaarak cumar maalintii shalay waxaa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare nafeed shilkay waxauu si gaara kaga dhacay degmada weelaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana intii la xaqiijiya ku dhintay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka shilkay ayaa yimid kadib markii gaari xamuula uu ku fariin goostay askar ku sugnayd halka loo yaqaano warti daa'uud buule oo ka tirsan degmada weelaweyn ee gobolka shabeellaha hoose tani ayaa sababtay in halkaasi uu ku geeriyooday askari ka tirsan dowladda federaalka kaas oo goor dambe meydkiis laga qaaday goobta si kastaba aatee gobolka shabeellaha hoose waxaa marar kala duwan sidan oo kale uga dhacay shilal geystay khasaaro nafeed oo isugu jira dhimasho dhaawac waad mahadsan tahay mubaarak alkataab al ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada maamulka koonfur galbeed u taalay duleedka magaalada baydhabo warbixin ku aadan filimkaas waxaa inoo qaadaa dhigaya waryaheena cabdulkhaaliq maalin cabdiweli
kataayib al ikhbaariyaha ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo mujaahidiinta oo weerar ku qaaday isbaaro ciidamada koonfur galbeed u tiilay duleedka deegaanka goobgudud buurey ee u dhow magaalada baydhabo muuqaalkan ayaa hordhiciisu lagu daawan karaa mujaahidiinta oo bacsanaya askartii ay ku weerareen isbaaradaasi qaybaha dambe waxaa muuqaalka lagu soo bandhigayaa dhimashada laba askari kuwaasi oo ay xabadda ka haleeshay qaybaha sare ee jirka muuqaalkan oo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariyah ayaa ku soo aadaya xili ay isa soo tarayaan dhiigbaxa iyo jahwareerka ku socda ciidamada dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban
mahadsaned cabdulkhaaliq wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo dagaalada ka socda bariga gobolkaas kuwaasoo khasaarooyin baaxda lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka faahfaahin ku waadan warkan waxaa la diyaar ah wariyaheena cadnaan xaaji muxsin isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta tan islaamiga ah ee al-furqaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa ka warbixiyey xaaladda guud ee wilaayada uu mas-uulka ka yahay ugu horeyn sheekha waxa uu soo hadal qaaday roobka guga oo ka curtay guud ahaan dalka iyo sida ay uga faa'iidaysteen beeralayda gobolka dayrtii aan soo dhaafnay si guud wilaayadka islaamiga ah intooda badan roobka waa uu ku yaraa waxaa la dhihi karaa inta ugu badan wilaayada dhulka waa aaran meelaha qaar uu roobka ku yaryahay baa jirta oo naqi dambe xoogaha iyagana helhelay si guud wilaayada mustawaha roobka maanta aan joogno boqol kiiba siddeetan baan ku qiyaasi karaa waa xaalad xasiloon waa xaalad xooluhu ay abaarta ka baxeen waa xaalad qalbiyadoo degan yihiin dhulka inta badanna waxaa laga abuuray badar oo wixii looga faa'iidaystay waxaa weeye in dhulku ay dadka abuurtaan dunyadoodana ay dhaqdaan de waxa ugu muhiimsan oo hiiraan hadda laga dhaqo oo waxa weeye waa beerihii tacabka kale oo jiray xitaa shinnidii waad og tahay waayihii dhowaa hadda waxaad arkaysaa iyadoo lasoo hadday soo go'aysaa shinnidii waxaa la bilaabay waxa dhacay hadda waad arkaysaa oo malabka la daldalaya waxyaabaha kaleoo ilaahay subxaana wa tacaala sanadkan ummadda ugu naxariista waxaa ka mid ah inaan fatahaadi jirin weliba waa buuxa fatahaadna ma jirto dee walkor waxaa dhici jirtay xitaa annagoo aan roob bada helinin bay fatahaad intay imaadda wixii dadku tacbeen bay ka baabi'in jirtay maanta webiga waa kaasa alxamdulilah dadku beeraha waa tacban yihiin webiga waa buuxa badarkii kala duwanaa iyo muxuu ahaa dalaggii kala duwanaa baa la saaraya wax fatahaadana ma jiraan marka waxaan dhihi karnaa waxaan ku jirnaa barwaaqaan ku jirnaa ilaahay subxaana wa tacaala baan uguna mahadcelinayna subxaana waaliga ayaa geesta kale ka warbixiyey qabaa'ilada dega wilaayada iyo sida ay garab istaag ugu muujiyeen walaalahooda mujaahidiinta wilaayada islaamiga hiiraan qabaaisha degan waa qabaa'il aad u tiro badan taqriiban waxaa lagu sheegaa ilaa dhowr iyo toban qabiilo oo waaweyn oo qabaa'isha soomaaliyeed oo magacyada waaweyn leh baa degan wilaayadu si guud waa qabaa'il ay isku duuban yihiin iyaga iyo wilaayadooda waa laga yaabaa dadiyow kooban iskana caadi ah oo cadowgu uu duubsaday ama shaydaanka uu ka qaalib noqday waa dhici karaan laakiin markii lasoo duuduubo ee wilaayada islaamiga ah qabaa'isha intooda ugu badan leh waa dad garab taagan jihaadka waa dad xiriir la leh wilaayadooda islaamiga waa dad u nusraynaya dadkaas ilaahay shareecadiisa difaaceeda u dagaalamaya xaggana garab taagan ugu dambeyntii sheekh guuleed abunabhaan waxa uu ka hadlay dagaaladii maalmahan ka socday bariga wilaayada hiiraan ee lagu dhiigbixiyey ciidamada dowladda federaalka isagoona sheegay in ciidamada dowladda federaalka looga itaal roonaaday dagaalka dagaaladaas waxay ka socdaan dhulkan u dhexeeya labada wilaayo islaamiga ah ee hiiraan iyo shabeellada dhexe maalmihii hadda u dambeeyey si guudna waxaa ku jabay cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala waxayna hadda ka taagan tahay wakti quus ah bay joogtaa mujaahidiintuna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu siiyey nasri hiilo muuqato oo aan qarsoonayn buu ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala haddii la koobo waxa la dhihi karo waxaa weeye nimankaas waxay siyaadsadeen bakti iyo dhaawac iyo qalbijab bay ziyaadsadeen mujaahidiintuna ayaga oo aad u faraxsan ilaahay subxaana wa tacaala nusradiisa iyo ballanqaadkiisa helay ayay goobahoodii joogaan waraysigan uu bixiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abuu nabhaan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay qus taagan yihiin dowladda federaalka iyo shisheeyaha nooc weliba leh ee kusoo duulay dalka kadib markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii la wajibaartay weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka soomaaliya waad mahadsan tahay cadnaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistaan oo kale faahfaahinta warkaas waxaa la diyaar ah wariyaheyna yaasir cabdalla xildhibaan yuusuf gamadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu muujiyey halis weyn oo sheegay inay wajahayso dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheikh waxa uu tilmaamay in wax loogu yeero beesha caalamka ay quus ka taagan yihiin la shaqaynta dowladda federaalka ayna isku khilaafsan yihiin xaaladaha amniya ee dalka ka jira iyo in xasan uu noqday keligii talis xildhibaan gamadiid ayaa sidoo kale xusay inay u muuqato halis weyn oo ay wajahayso dowladda federaalka taasoo ah in xasan sheekh uusan dhammaysan doonin muddada u hartay dalkan ay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistaan oo kale waxaad ogsoon tahay beeshii caalamkii asiga quus inay kala joogaan wada shaqayn laayihiin lana leeyahay nin yahow dalkii dee talan ku leenahay dee waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan miisaaniyadda dowladda ayaan kabnaa waxaana noo noo muuqata in dee taladii adkaliga isku koobtay xaaladda amni ee khatar ku sugan tahay qaarkoodna ay leeyihiin xataa danaha annaga hataa kaagama dhex jeedno yacni ayaga markay marxadaha nooca soo gaarto dowladaha ay gacanta ku hayaan afghanistan aad ogeyd syriya aad ogeyd dowlado badan baqdintan hayse waxay tahay waxaa go-aanada masiiriga ee la gaaray hadday dastuur bedelo tahay hadday doorasho tahay hadday tahay go-aanada waaweyn ee masiiriga siduu dastuurku tilmaamaya siduu dastuurku inay kugu qoran tahay qaado haddaadan qaadanayn dee annagu markaa dee waxaan kugu taageerna malaha mar hadday go-aankaas gaaraan waa luuqad diblomaasi waa kaa guurayna cid ku qabsanaysa ku qabsato marka baqdinta aan qabno annaga keliya waxay tahay odayga ama dowladnimo lagu gaari waayaa oo sida afghanistan diyaaradaha la qabsadaa markii nin shalay doorasho iyo dimuqraadiyadda ku yimid weliba wuxuu maanta samaynaya wax ka laciibsan shalay ka qaylin jiray uu talena diida wixii shalay uu ka qaylinaya asigana wax ka daran uu samaynayo inay isaga tagaan ciddii qabsanaysa ay qabsana ay yidhaahdaan wax diidaya malaha waxaa khataraha inoo muuqdo khatarahaas iyo khataraha kasii badan ayaa inoo muuqda marka welwelka aan qabnaga taas waayo oda xasan ama baashaan intuu ku ballaarto oo xisbi waxaan uu samaystay ee dalka sii haystaa baqdinteedana ma hayso waa kaa xildhibaankan oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu waaweyn ee mucaaradka dowladda federaalka ayaa marar badan jeediyey hadallo noocan oo uu ku muujinayo fashilka heesta dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh waxaana hadalkiisan ku soo aadaya iyadoo axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashandhigga uu fariin u diray xubnaha dhaliilsan maamulka xasan sheekh mahadsaned yaasir ku dhowaad boqol kun oo neef oo ari ah ayaa laga dhoofiyey dekeda magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaas oo loo qaaday qaar ka mid ah wadamada carabta warbixin ku waadan warkan waxaana la socodsiinaya wariyaheyna farxaan cali cabdulaahi xoolo ka badan siddeetan kun neef oo ari ah ayaa habeen hore laga dhoofiyey dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaasoo ay qaadeen laba markab iyo shan doomood waxaana loo qaaday waddamada sacuudiga yemen iyo cumaan xoolahan oo ka mid ah waxyaabaha ay dhoofiso soomaaliya ayaa waxaa iska leh ganacsato soomaaliyeed meelaha sidoo kale laga dhoofiyo xoolahan ayaa waxaa ka mid ah dekedda berbera dal kasta marka uu iibgeeyo khayraadka ka soo baxa dalkiisa kana faa'iido waxa uu caalamka kale kaga horumaraa dhammaan khayraadka kale dalkiisa la gaarka yahay ee uu u iibgeeyo sayladaha caalamka haddaba dalka soomaaliya ayaa waxa uu qani ku yahay dhaqashada xoolaha nool oo ah hanti uu gaar u leeyahay caalamka intiisa kalena dheer yahay islamarkaana badi nolosheennu ku tiirsan tahay maadaama ay soomaaliya ku jirto marxaladdii soo kabashada xagga fahamka dib u soo noolaynta xoolodhaqashada ma ahan lama huraan dhaqaale oo keliya balse waa hab lagu soo noolaynayo haqabeelka cuntada habnololeedka iyo xasiloonnida bulshada soomaaliyeed si kastaba ahmiyadda xooluhu u leeyihiin ummadda soomaaliyeed waa mid aan la soo koobi karin waxaana xoolaha loo dhaqdaa oo lagu haystaa manaafacaadyo badan oo ay ka mid yihiin caano subag hilib isticmaalka maqaarkooda rarasho alaab qaadis beerofalid iyo lacago laga helo marka la iibiyo sidoo kale xooluhu waxay leeyihiin ahmiyad weyn oo dhanka dhaqanka ah waxaana loo isticmaalaa arrimaha ay ka mid yihiin guurka iyo bixinta magta tallaabadan dekedda boosaaso looga dhoofiyey kumanaanka xoolaha ayaa ah mid dadka soomaaliyeed ku dhiirigelinaysa inay ku dadaalaan dhaqashada xoolaha noocyadooda kala duwan oo uu dalkeenna hodanka ku yahay taasi oo keeni karta in dhaqaalaha waddanku kobco waad mahadsan tahay farxaan warkan dhegeystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah ilfurqaan iminkana warka dibadda shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka maraykanka ayaa sababay dhimashada dhowr qof oo amerikaan ah dalka maraykanka ayaa laga soo sheegaya in diyaarad gaar loo leeyahay ay ku burburtay magaalada santiago ee gobolka california taasoo sababtay dhimashada dhowr qof sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dalkaas diyaaraddan ayaa kadib markii ay soo dhacday shidaal ay sidee ku daadisay waddo mashquul badan oo ku taala magaalada santiago taasoo ugu dambeyntii keentay inuu dab qabsado gaadiid badan oo labada dhinac ee waddada marayay shilkan ayaa sidoo kale sababay dab xoogan oo qabsaday in ka badan toban guri oo kaagdhowaa goobta ay diyaaraddu ku dhacday diyaaradaha gaarka loo leeyahay ayaa inta badan loo adeegsada safarada ganacsiga kuwaas oo muddooyinkii dambe shilal badan ku galayay gudaha dalka maraykanka warkii dhegeystayaal saake oo jimcaad kala socoteen warbaahinta alfurqaan oo inaga intaa